qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadda jaamacadaha ee degmada hodan oo laga barakiciyey halkaas ayaa waxa ay mar kale cabasho ka muujiyeen xadgudub guracan oo ay tilmaameen in dowladda federaalka ay u geysatay dadkan oo dhowaan laga barakiciyey guryo ay ku lahaayeen dhulka jaamacadaha ayaa ilaa iyo hadda aan dib u dejin loo samayn shacabkan oo isugu jira cirow iyo carruur ahna kuwo aad u tabaalaysan islamarkaana ay ku geedaaman yihiin duruufo adag ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyin kala duwan oo ay u geysatay dowladda federaalka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ujeeddada aan iskugu imaannay meeshan waa cabasho cabashadaas oo ku saabsan dhulkii jaamacadaha eces kontarool ilaamaa ku keen jaamacadda gahayr dhulka u dhaxeeyey ee laga kiciyey ummaddii ku nooleed ee soomaaliyeed cabashadaasi oo ay ku baxday naf iyo maalba ay ku burburtay sidii aan u degnayn guryihii ee aan u noolayn annaga oo wax digtiin ee nala siinin oo aanan dhihin wakhti hebelka guura sidii la yeelay debdemiska oo kale debdemiska wakhtigaa loo qabtay muddaa la siiyey annaga wax muddo oo nala siiyey ma laha ninka la yidhaahda taliyaha afhayeenka booliiska wuxuu noo sheegay markii naloo imaanayay in waddo la bixin doono ee waxbaa la jebinaa lama dhihin waddadii laguma koobina dhammaan cagtaa nala mariyey
waxa kale oo ay tilmaameen in ayagoo aan lagu soo wargelin hantidoodii iyo dhulkoodiiba la burburiyey ilaa iyo haatanna aynan haysan meel ay aadaan oo ay geeda hoos deggan yihiin inta guryo heshayna ay culays ku noqdeen qoyskii ay la degeen iyagoo intaa ku daray in dowladda federaalka ugu hanjabtay haddii ay ka hadlaan arrintan ay xabsi u taxaabayso
hooyooyin soomaaliyeed oo dhibban oo baabuurtii iyo guryihiiyo agabkoodii laga gubay in waxaan rabnaa nalala danqado oo jaalidu nala dalqadaan oo muslimiintu nala danqato oo annaga bannaankaan laalnaa guryo islaameedaan ku hoyanaa madaxda waa la wadaagnay waxna weli nooga soo jawaaban maanaa arag aaladayda ilaahay baa og waxaan guri ku dhistimaysto sagaal qol ay dhisnaad boos iyo baran deganaay cidin iyo ii timiday meeshaan bannay lagaagama baahnay itiri waa loo baahan yaha bannay itiri lama arko haddii aan hadli maadan cajiinka carraa layga soo kay diray ilmihii waa layga dilay aniga waa lay dilay cidaahada shan xabsi aan kugu duuraynaa laygugu sii daray si kastaba ha aatee waxaa muddooyinkii dambe isa soo tarayey dadka ka cabanaya dhulboobka tirabeelka ah oo ay sheegeen in dowladda federaalka ku hayso iyadoo maamulka uu fadhigiisu yahay villa soomaaliya uu dhagaha ka furaystay dhawaqa iyo qayladhaanta ka soo yeeraysa waalidiinta ku nool muqdisho